بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر آحادا فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواضع يمنع ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم لكن لا العلم لكن عنده ظن حصل لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند بسم الله الرحمن الرحيم ijmaacii ayaa inaynu ku jirnay markaa waxaana inoogu dambeeyey inuu inoo sheegay sheekhu raximahullahu tacaala dadkan iyagu bal ijmaaca waqtigaas wehelka ah ee xaadiso sharciya intay eegeen oy u fiirsadeen oy rogrogeen oy ku ijtihaadeen markaa wax gaadhay ay ku ijmaacaan dee kol haddii ijmaacu markaa guntamo matalan go-aankoodaas ama ay qowlkan isugu tegeen adugu bal waxaanay isugu tegeen ee dee cid iyaga khilaafsani aanu jirin ayaa ijmaacii kuba guntamay markaa shardina maaha bal dadkaasi horta inay dhintaan oo casriga mujmiciintu uu dhammaado ama iyagoo ay wada dhintaan shardi maaha ee ijmaacii wuxuu ku guntamayaa kolley ayagu qowlkaa dee markaa iyagu tan ay u muuqatay qowlkan kuba ijmaaceen ama waxaan dee xukumkan ay ku ijmaaceen buu ku guntamayaa taasi waa bal qowlka sawaabka ama saxiixa oo looma shardiyayo ruuxan mujmicii ama intan mujmiciinta ahayd inay dhammaadaan si ijmaaci uu u guntamo laydhaa waa qowl lagu ijmaacsan yahoon cidi khilaafsanayn cidnaanay ka laabmin kaasi shalitaan soo ogaanay laakiin wuxuuna yidhi waqiila mushtaradun macnaa qowl baa jira ah waxa shardiya si ijmaaci uu u sugnaado dee oynu bal matalan inay dadka iyagu waxaan ku ijmaacay xaadisadan sharciga dee intay wada eegeen qowl keliya ama xukum keliya isku raacay inay dhintaan in dee waxa weeyaan ay dhintaan si ijmaaci u guntamo oo taasna kolley qowlkaas waxay ciladii ama halka dee ay sanadkiisa iyo waxay raacsa adigu yar ictimaadsanayaan ay tahay waxaa dhici karta ruuxii intan uu nool yahay inuu dee aragti kala yeesho masalada si uu arkayay ijtihaadkiisu intuu bedelmo uu ra'yi kale kaba yeesho taas baa dhici karta markaa waxaa shardiya iyadoonay ka laabin oo ruuxna aanu ka noqon inay saa ku wada dhintaan markaasaa ijmaaci guntamaya bal waa qowl koley haddii saa la yidhaaho ijmaacba inoo jiraya oo inoo guntamaya sia lagu helaa adkaanaysa markaa waa qowlkaa horaa saxiixa markaa qowlka haddaba taas bay waxyaale ka ratimayeen intaa shalay waan soo aragnay umuuraha ka ratimaya ama laba masalo labadii masale ayuu sheegayaa wuxuu yidhi walam yajus uma bannaano oo liahlihi dee dadkii ehelkiisa ahaayee waxaan kuba ijmaacay an yarjicuu inay ka laabmaan qowlkoodii ay ku ijmaaceen ama taas ama ijtihaadkooda hore ay ka laabmaani uma bannaana ilaa cala athaanii qowlkan labaad ee leh waxaa la shardiyayaa inqiraadulcasri kaas korkiisa uun mooye oo falaysa ma ahaanin rujuucaasi haddaan qowlka dambe ku soconno yumnacu mid la manceeyo oo way ka laabmi karaan weyene weli ijmaaci ma guntaminbe walyuctabar ha la fiiriyo calayhi waa bina'an cala alqowli thaani dheh iyadoo qowlkaa labaad aan ku binaynayno ama aan ku soconayno markaas ama qowlkaa labaad marka la fiiriyo qowlu man shaqsi qowlkii ha la fiiriyo welida dhashay intii iyagu dadka ijmaacan ama dee ahlal ijmaac ahaa ay noolaayeen oo markaa intuu koray waxbartay wasaara noqday midlahum iyaga oo kale faqiihan ruux faqiiha noqday oo mujtahidan waa nasbisan yahaye dee wasanka ayuu ugu joogsaday luqadii rabiicaaba iskaba iman taasna waxaa ku qasbayay lafdigaa hore man wulid waa tan oo shadriga hore ku dhammaanaya kanna dee isku xaraka ama si ay ugu wada imanayeen faqiihan mujtahidan ruux faqiih oo mujtahida iyaga oo markaa kale an noqday qowlkiisana markaa la fiiriyo waxa weeyaan laba arrimood baa inoo wadayaan qolooyinku marka ay qolooyin xaadiso sharciya dee bal ijmaac way ciddii markaa jirtay ee mujtahidiinta ahayd intay arrinkii wada eegeen ay markaa ku ijtihaadeen ay xukum isku raaceen horta ijmaac baa la odhanaya saan soo aragnay waxyaalaha ijmaaca ku xasilan labada beedee dambaaba inooguba iman ijmaac bay horta noqonaysaa arrintu waxay ahayd ijmaacaas inciqaadkiisa ijmaac waa dhacaye si uu hagaag u taam noqdo si fiican ugu guntamo qolooyinkani inay dhammaadaan miyaa la shardiyayaa si aynu u ogaano inaan nina ka laabmin ee qowlku kii uun uu ahaayo ninka noqday aanu jirin mise lama shardiyayo marka qowlkii raajixa muxuu ama saxiixa ahaa may kol haddii ay ijmaaceen uu guntamay bal marka haddaan idhaahno kol hadday ijmaaceen waa guntamay inqiraadkood noo shardi maaha halkaa laba arrimood baa ka imanaya labada arrimood waxa weeye iyagii uma bannaana kol haddii ijmaacii markii dhacay oo dee markii hore masalada xaqeedii nadar ay siiyeen oo sidaa daraaddeed ay wax ku ijmaaceen ijmaacina guntamay inuu midkood ka laabmo idhamay aragti dambaan leeyahay oo ijtihaadkiisa halkaa kol haddii wuxuu ijmaacay masaladii hadday khilaaftay waa siduu doono ruuxu dee kolbaa wixii u muuqda ijtihaadkiisa ugu muuqda waa yeeli karaa laakiin arrinku kol hadduu ijmaaca ijmaacii guntamay iyaga naftoodu ama mid ka midii inuu ka laabmo ma laha taasi waa masalo waata ka ratimaysa looma shardeeyo inqiraadul casri inay waxa weeyaan ijmaaca guntankiisii masalada labada ka ratimaysa waxa weeye intii ay iyagu joogeen dee inay dadkii waa kuwaas oo way dhalanayaan oo cilmigiina waa la kala dhexlayaaye intii weli iyagu qolooyinkii masalada hore ku ijmaacday ay joogeen ciddii waqtigaa hore aan ijtihaad u ehelaanin martabadii gaadhsiisnayn ee intay joogeen intay aqoontii sare ijtihaad yeelatay dee iyagoo kala noqday fuqaha mujtahidiina oo hadhow masalada dambee timaadee cusubi iyaga ra'yigooda la-aantood ijmaac ma jirayo laakiin tani way ka horeysay soo maaha iyada taasoo kale qowlkooda iyo aragtidooda iyo ijtihaadkooda lama fiirinayo ijmaaci waa guntamay waxay ku qasban yihiin inay raacaan ayay ku qasban yihiin wixii cusubee yimaada dee ijtihaadkoodii bay leeyihiinoo iyagu haddaanay iyaguna dee bal meeshii waafaqeen ijmaac ma jirayo qowlka wixii cusub ijmaacoodii waa la eegayaa dee ijtimimka mujtahidiin laakiin intii hore inay ijtihaad xaddii gaadhin wixii lagu ijmaacay ma bedeli karaan taas labada arrimood baa ka ratimay aan cagsin haddaba waxaan nidhi ijmaacu waxa u shardiya inciqaadkiisa inqiraadul casri labadii masaladood cagsigeed baa imanaya maxaa imanaya dee kol haddii aan leeyay ilaa ay ka dhintaan weli ijmaaciba ma caga dhigan oo ma saldhigin iyagu way ka laabmi karaan qowlada mujtamaciinta haddii midkood isidhaa meye wax kalaa ii muuqdo ijtihaadkaygu waa isbedelay masaladii ijmaacnimadii way ka baxaysaay oo uu ka noqon karaa taasi waa mid arrinta kale soo kordhaysaa waxa weeyaan dadkii intay joogeen ina weli waatan ijmaacu si uu u guntama layidhi horta ha dhinteene dadkii intay joogeen roonaaday ee cilmi bartay ee mujtahidiin iyagoo kale a noqday haddana waxaa la odhanayaa maxaa masaladii ka qabtaan qowlkoodii baa muctabar noqonaya oo hadday iyagu khilaaf ka keenaan kuwii hore iyaan isma bedelinbe khalaas ijmaacna markaa ma jirayo marka taasi maxay keenaysaa dee kuwana intay joogaan kuwo kalunbaa soo bixi kuwaas intay joogaan kuwo kalunbaa soo bixi ijmaac sugnaadaaba inaanu jirin waa maxduurka ka laasimaya marka la yidhaha inqiraadul casri baa shardiya waayo taasaa ka imanaysa oo in kolba ninkii yimaada ee mujtahid noqda markaa masalada qowlkiisa la eegiyo ra'yigiisa haddii uu diidana markaa ijmaacba aanu jirin marka ijmaacba saa kuma guntamayo oo bal markaa waa waxa ka dhalanayo labadaa masalo waxay ka ratimayaan dee markaa inqiraadul casri iyobay kaba ratimayaan banaanidood banaani la-aana waa qowlka hore intaa wey marka wuxuu ihi walam yajuus ay waqiila waxaa la yidhi aan iskaga soo xidhanna hadalkii mushtaradun macnaa inqiraadul casri inqiraadu casriyi waa dadkan iyagu mujmiciinta casrigooda oo ama qolooyinka ehelka ijmaaca casrigooda oo dhammaada mushtaradun kula shardeeya weeye marka walam yajuus mana bal taas wey walam yajuus ma bannaana liahlihi liahli lijmaaci qolooyinkii ijmaaca wehelka ahaa an yarjicuu inay noqdaan oy ka noqdaan wixii ay ku ijmaaceen uma bannaana ina ijmaaci waa guntamay iyaga iyo keyrkoodba mulsamiin bay ku yihiin inay raacaan ilaa cala athaanii ilaa cala alqowli athaanii qowlkan labaad uun mooye korkii oo haddii lagu socdo qowlka labaad mooye qowlka labaadna wuxuu kii ahaa waqiila mushtarada oo inqiraadka ahllalijmaaca baa shardi ahaa falaysa ma ahanin rujuuci haddii aan qowlkaa dambe qaadano yumnacu mid la manceeyo ruux iyagii kaba mid ahaa dib buu isu bedeli karaa ijtihaadkiisii hore mid ka duwan ayaa ijtihaadkiisa ku noqon karaa walyuctabar ha la fiiriyo calayhi waa cala alqowli thaani weye waa marka aan ku soconno qowlka labaad ee taa aan eegno ha la fiiriyo qowlu man wulida ciddii la dhalay ama dhalatay qowlkoodii intii ay joogeen dadkii ijmaaca hore ehelkiisa ahaa ay joogeen ay noolaayeen dhalateen waqtiga ijmaacayeenna aan iyagu aqoon ama ijtihaad ehelkii aan ahayn wasaara noqday markaas midlahum kuwa iyagu mujmiciinta ee fuqahadii dee mujtahidiinta ahayd ee casrigaa joogtay ahaa iyagoo kale noqday faqiihan ku faqiiha oo mujtahidan ama wasaara faqiihan mujtahidan oo milahum iyagoo kale awey noqday wasaara noqday faqiihan ku faqiiha faqiihaasoo mujtahidan mujtahid oo milahum kuwa iyagu marka horeba fuqahadii mujtahidiinta ahayd ee ijmaaca ehelka u ahayd oo kalea noqday hadalkiisa iyo ijtihaadkiisana kol hadduu soo gaadhay iyagii weli ay joogaan dee ha la fiiriyo markaa ijmaacibaa xaalkiisa noqon bal markaa masaladaasna halkaasaan ama shardiga iyo waxa kaba dhalanaiyo wixii qaabilsanna halkaasaan ku dhaafaynaa wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo inoo sheegaya waxa ijmaacu ku sugnaanayo wayaxsulu wuu xasilayaa alijmaacu ijmaaci bilaqwaali hadalla ayuu ku xasilayaa qowl buu ku xasili min kulli ahlihi waa ijmaacan dadkii u ehelka ahaa ehelkiisna waa fuqahadii mujtahidiinta ahayd dhammaantood xaggood ka ahaaday taas buu ku xasili wa bil afcaali afcaal iyaga xaggooda ka ahaadayna waa ku xasilaya wa qowli bacdin badh qowlkood xaysu meeloo baaqihim intoodii kale facalay isaguna wixii sameeyeyna waa ku xasilaya wa bintishaarin wayaxsulu waa xasilayaa bintishaarin faafitaan dee ficil mujtahid sameeyey ama qowl uu ku hadlay mujtahid uu faafay kaasoo xasala xasilay maca sukuutihim intii kale oo baaqiga ahayd aamuskooda ay aamuseen ay ka aamuseen iyagoo waqti helay wax ku qasbaya aamuska ama aanay jirin taas aamuskoodii ay kaba aamuseen uu la jiro dee waxaweyaan intishaarka imika halkan sheekhu raximah llahu tacaala labadan bayd wuxuu inoogu sheegay ijmaac wuxuu ku sugnaanaya ijmaacii waan soo aragnay wixii shardi u ahaana waan soo aragnay xaqiiqadiisii waan soo ogaanay bal markaa imika ijmaacu seebuu ku xasilayaa inay waxaanan soo aragnay tacriifkiisii waa dadkii iyagu bal markaa ahaa mujtahidiinta ee fuqahadii ummadeenna ka mid ahayd oo fii casri min alcusuur iyadoon cid khilaafsani jirin wax isku waafaqa taas baynu soo ogaanay haddaba iswaafaqaasi seebuu ku xasilayaa markaa dhowr suuruu inoo sheegay aqwaal buu ku xasilaya macna ayuu yidhi oo macnuhu waxa weeyaan mujtahidiintii iyo dee waa la yaqaanaa waabay dabdisan yihiin markaa masalo ayaaba loo cardiyey masaladiibaa mid kastaaba ka hadlay dee qowl keliya iyo xukum keliya ayaanay wada yidhaaheen ama waxaasi waa xalaal baabay yidhaaheen waxaasi waa xaraam bay yidhaaheen waxaasi waa waajib waana qowl mid kastaaba masaladii markuu eegay ijtihaaday qowlkiisu kaasuu noqday markaa qowlka waa ku xasilaya oo dadkii iyagu mujtahidiinta ahaa ee ijmaaca u ehelka ahaa xukm axkaamta kaba mida hadday dee qowl ahaan isugu raacaan waa xalaal waa xaaraam waa waajib waa saas oo kale iyada waa ku xasilaya taasi waa mid waana ijmaaca ugu xoog badan oo waa ijmaaca qowliga ah weeye waana dee ijmaac sariixa kanim maxaa kaloo uu ku xasilayaa buu leeyay afcaal buu ku xasilayaa oo waa maxay siduu afcaal ugu xasilayaa dadkii mujtahidiinta ahaa ayaa mid kastaaba wuxuu laba yimi wixiibuu ku dhaqaaqay oo ku camalfaluu sameeyey dee ficil markaa tilmaynaya ficilkiina muxuu tilmaamayaa jawaas buu tilmaamaya marka hadduu mid iyo laba iyo saddex iyo ficilkood yahay dee ruuxu macsiyaba waa sameeya ama qaladba waa ka dhaca iyada taasoo khada buu sameeya sahwi buu u sameeya wax kastuu sameeya bal markaa taasi ficilka xujo maaha ruux inkastaba mansiladiisu diinha ku sarraysa ficilkiisani uun balde isnaas mooye xujo keligii ma noqonayo dee khada'i iyo tiiba kuba bannaan macsuumna maaha cisyaan iyo mukhaalafo iyo wax kastaaba way kuba bannaantahy laakiin dadkii iyagu ijmaaca u helkaayoo dhammi hadday wixii sameeyaan ficil dee tilmaamaya waxaan jawaaskiisa ay la yimaadaan dee waa taa ummaddeena ilaahay subxaana wa tacaala kaba xafiday inay wax baatila isku wada raacaan dhammaantood uun shay baadila ama shay aan bannaanayn dee ma wada samaynayaan haddii kale waxay noqon laydnay dee cismadii ummadda ayaa meesha kaba bixi layd marka dadkii iyagu ijmaaca u helka ahaa dhammaantoodoo ficilkii la wada yimaada oo wada sameeya iyadna ijmaacii waan ka qaadanaynaa dee waana markii umuurahaasi aad baa loo baahsan yahay maanta waa la kala fog yahay de waaba ma dhici karta malaa lasoo in dadka mujtahidiinta beled kastaba haddii aanay dee siyaasada iyo umuura iyo waxyaala kala qoqobayn malaa waaba la heli kari lahaa waqtiyadeenan ama dee cusurba markaa dadkii aada u baahaya oo kollay umuura si loo gaadha kolkol yar adkaanayse bal inaan itifaaq yar guud iyo intooda badan aan idhaahno mooyaane waayo xataa majaamicdan fiqhiga ee jira maanta ee culimo waaweyn oo caalamka islaamka ka mida ay isugu yimaadaan ee si dawri ah bal sanadii amaadu waqtiga ay u kulmaan ee masaa'il weliba kuwan dhacday ee imika waxyaalaha soo kordhayna ay eegaan iyadoo weliba ay kaashanayaan markay masaladu ama dhaqaalo leedahay ay ku xidhan tahay ama dhakhtarnimo ama umuuro kale iyo waxyaalo dadkii waxaa aqoonta u lahaa ee ikhtisaaska u lahaana u yeedha si ay xaaladii ugu suureeyaan hortii masaladii iyagu u kala dhigdhigaan kuwana ay markaa hadhow xukunkeedii sharcigaa sheegaan haddana iyadoo taasi jirto dee ma odhanayno waa ijmaac sababta waxa weeyaan culimmadii islaamka oo dhan ma wada aha mujtahidiintii maaha in badan oo raggan lamida ama dee aqoontooduba dhici karta rag badan ay ka sarraysa ama qanuun meeshii aan joogin laakiin waa wax marka la eega masalada sida dee buxuud looga diyaariye iyo sida dadkii aqoonta u lahaa ikhtisaaska u helkaayani fuqahaba ahaanba loogu yeedho iyo umuuraha waxay keenaysaa inaan ardaa dee culimo waa waxyaalo kollay xoog lahoo ijtihaad ruux fardiya ama ijtihaad laba shaqsi ka xoog badanoo de waa jamaaco dhan ijtihaadkood bay noqonoo weliba duruuf fiican helo wixii masaladii in badan lagu rogrogo lagu baadhay laakiin haddana taasoo kale ijmaac maaho dee kolkol waxaa jirta majaamicdana in badanoo culimo waaweyne way xaadirtaa wixii kol haday dowlada ku xidhan yihiin ay dowladu cid soo diraan sarag aan mansilada lahayna cudwibay kaba yihiin aqoonta iyo ta aan lahayn waayo wax dowladi soo dirteen baabay dee noqonaysaa markaa oo rag saasinoon dee aan mustawi ahayna way jiraan in dad badan oo maqanna way jiraan markaa taas laakiin waxaan leeyahay sucuubaad baa kolkol jiraya ee muhimku haddii qowl ay isku raacaanna waa sax haddii haddaba ficilkii dee la wada ogayo ficilkii inay la wada yimaadeenna iyadana ijmaac waa inoogu xasileen marka laakiin dee intii mujtahidiinta ahayd oo dhamme wixii ficil ahaan ay isku raacaan arrinta labaad ee uu sheegay ama kale uu inoo sheegay waxa weeyaan barhkood baa hadal ka soo fulay maalan bacd almujtahidiin baaba yidhi waxaasi waa waxa weeyaan waxaasi waaba xalaal baaba yidhaaheen intii kalena waa intii kale iyadoon hadda markaa cidi markaa may hadhin ee intii kalena wixii ficil ahaan bay ula yimaadeen waa iskaga dhaqmeeno u yimaadeen markaa markaan eegno qowl iyo ficil bay isugu jiraanoo badhna waa qowl ahaanbaabay xukumkii u sheegeen kuwana ficil ahaanbaa xukumkii lagaba qaatay dee ficilkoodii oo kale cid meeshiina masaladna waa masale ijmaac maaha masale bacdigood una aan nidhaahno dee ruuxii khada iyo wax kastaaba iskaga banaynoo ficilkaasi xujo ma noqonayo aan nidhaahno marka taasoo kalena ijmaac uu ku xasilayaa arinta ugu dambaysa uu shadriga dambe kuba sheegay walow dee shaarixanan ayaa uu iskala malaha dee horta beydka uu isku midun kaba dhigay oo dee malaha meel ay wax qayb ay wax ka baxayaan arinta saddex afraad ee uu sheegaya waxa uu shadri kuba sheegayna waxa weeye nin ragga ama mujtahidiinta ka mid a qowl ku hadlay qowlkii dee waa la kala fogyo meella lama jooga ee qowlkii uu faafay waa wada gaadhay way wada maqleen oo kale waqtina way haysteen oo way heleen ay iyaguna ku ijtihaadaan oy qowlkan uga fiirsadaan iyo bal wixii maxtawigiisii iyo bal xukumkiisiiyo way ijtihaadeen bal markaa qowlkii taasoo kale wax xaggooda diidmo oo kasoo fulay ma jirto wax kaloo ku qasbay oo bal maalan taasina iyadna ma jirto de waqtiyadeedna kolkolbay aqwaalo hore laysugu khilaafay ay jiraan aqwaalo hore laysugu khilaafay khilaafkii horena ma kor noqonayo haddii nin dee ragga mujtahidiinta waqtigan ama culimada waaweyn waqtigani uu qowl uu ku qowlo wasaa'il aliclaam ay kuba qowlaan oo masaladana hore khilaafkeedu u jiray iyada taas haddii intii kale ay ka wada aamusana ijmaac ma noqonayso oo waayo khilaafkeedaa sugnaa wixii waa wax sugan hadalkiisana ma kor yeeli karo khilaafkiioo dee waxaa dhici karta in waa masalo qowlkana hortiibin baa la yidhi inka kalena hortiibaa la yidhi oo waxaan kale dee khilaafkaasi jiray marka nagama kor noqonaye ee bal matalan xaadisa cusubba ka soo qaado dee markuu isaga ku hadlay intii kalena waqti ay heleen oo wax aamuskan ku xambaarayna aanu jirin waqtina fursad waqtina ay heleen oo aamuseen qowlkiina uu faafuuga wada gaadhay taasoo kalena ijmaac sukuuti ay yidhaahaan oo markaa waa ijmaacii qowligaabuu ka hore kani waa ijmaac sukuuti oo iyadna waa kii hore waa ka daciifsan yahay waxa weeye laakiin isna ijmaac buu noqonaya ijmaac sukuutiya ficilkuna waa saasoo kale haddii ficil faafo cid baa samayso intii kale ay wada gaadho inkaar aanu jirin iyo diidmo dee waqtina uu meeshii iyo ay ku eegaana oy heleenba hagaagna wuu soo gaadhay taasna waa calaamo ridaa sukuuta calaamata rida unbaaba laga dhigi iyo inay waafaqsan yihiinoo taasna wuu ku xasilayaa waana kii horeba ka daciifsan yihi intaas buu inoo sheego wuxuu yidhi wayaxsulu waa xasilaya alijmaacu ijmaacii bilaqwaali hadallo ayuu ku xasili min kulli ahlihi waa ijmaacan dadkii weelkaa dhammaantood xaggii kaba ahaaday xaggood kaba ahaaday wa bilafcaali afcaal min kulli ahlihi dheh ehelkiisa dhammaantii xaggii ka ahaadayna uu ku xasilayaa wa qowli bacdin bacdi ahli ijmaac weeye waa kuwa iyagu ijmaaca weelkaa barhkood qowlkiina waa ku xasilayaa xayu meeloo baaqihim intoodii kale facalo markaa wixiibay ficil iyo qowl bay noqdeen isu tegay laakiin wixii waa waxna badhna way sameeyeen badhna way kuba hadleen wa bintishaarin faafitaan qowl faafo ama ficil labadaasay noqonayaan qowl barhkood yidhi baa faafay ama ficil barhkood yidhi baa faafay oo kaasoo xasala xasilay maca sukuutihim intii kale ee mujmiciinta ahlilijmaaca ahayd aamuskoodii ay kaba aamuseen maci oo ujeedadu qowl baa faafay barhkooda ay leeyihiin intii kalena way ka aamustay ficil baa faafay intii kalena way ka aamustay masaladuna dee waa masalo waxa weeye waqtina way heleen ay ku eegaan mawaaqicadana bal matalan waa masalo maxal ijtihaada dee umuuro khilaafkeedu sugnaayoo go-naana ma aha oo bal matalan imaka soo qaado beryo dhoweyd waa tii sheekhil asarkii maalinta dhoweyd dhintay ay kaba dhacday inuu niqaabkao kale yidhaa waa caado iyo shareecada kaba mid maahoo kale dee taasoo kale imaka khilaaf horoo jirayo niqaabku bal matalan wejiga haweeneydu macawra mise maaha niqaabku markaa xukumkiisu mawaajib buu noqonayaa mise maaha ina wax uu ka bedeli karaa waa ra'yigiisii un hadalkiisii un khilaafkuna waa sugnaa un hore u jirayo markaa taasi haddii xataa aan waa lagu inkiro in badanna waa kuu kuba radiye laga wada aamuso oo dhan waxba oo bal matalan waa ijmaac lama odhanayo sukuutiyo te kol hadday dadkii waqtigan joogay mujtahidiinta ay ka wada aamuseen waayo waxaani waa wax hore oo dee muqarar ahaa khilaafyadii hore dhacayna waxyaalo imaka cid isu tagtay dee ma xasminayso khilaafkii magdoo koleyba hadal iyo waxaan anigu raajix yeelay iyo waxaan kuba tago khilaafkii kuma suulayo oo xasmintaas ma jirto ee bal markaanay masaladu noocaasna ahayn dee waa ku xasilaya waa ijmaaca sukuutiga bal halkaas aan ijmaacii baan ku dhaafnay labadan bayd oo aanu dee cunwaan gaaraba kitaabkeennii baabka aanu u dhigan waxa uu inoo kaga hadlayaa saxaabiga ama axad dee saxaabada ka mida ridwaanullaahi tacaala calayhim qowlkiisa uu kuba qowlay hada dee waa masalo dee kuwa ijtihaadiga ayuu qowl kuba qowlay xukun buu sheegay maxaa qowlkiisaasi xujiyadiisu maxay tahay bal taasi waa xujiyadii qowlka saxaabiga hore sharaxii isagoo basisan aan usoo aragnay halkan aad buu kooban yahay kale sharaxu baan idiin xaalaynaya aan soo aragnay uma saxaabiyu saxaabigii qowluhu qowlkiisa uu isagu laba yimi kaba soo fulay ee masale xukumkeed dee waxa weyaan uu saa yidhi waa xalaal waa xaaraam taasoo kale iyo umuuro qowlkiisi can madhabihi saadirun can madhabihi wuxuu ka soo fulay inuu qowlkaasi uu yahay sababtii waa isaga madhabtiisa un waa wuxuu qabo waa ijtihaadkiisii ayuu noqonaya cala aljadiidi waa binaan cala aljadiid markaa dee qowlka shaaficiya cusub waa madhabtiisii dambe intii uu masar tegay uu markaas dee taas iyo wixii uu kuba tegay oo madhabta qadiimna waa tii intii aanu masar imanba wixii uu qabay oo dee kolley ta dambe ayuunbaabay masaa'il kooban ay tiriyaan mooye ta dambe ay raajax yeelaan cala aljadiid oo fahwa markaas hadalkii horubay tani dee sii caddayne fahuwa qowlkaa saxaabiga laa yuxtaju bihi lama xujaysanayo waa mid wa filqadiimi qowlkii shaaficiyay wahuwa qowlka saxaabigu filqadiimi waa qowlkii shaaficiye horeeye ama madhabtiisii hore xujatun xujo weeye qowlka saxaabigii waa lima warada wixii soo arooray liajrigeed buu xujo u noqonayaa fii xaqihim saxaabada xaqooda kuba soo arooray taas oo wuxuu ishaarayaana bal xadiidkii aada daciif ha u ahaadee asxaabii kanujuumi biayihim iqtadaytum ihtadaytum asxaabtaydu waa xidigahoo kale saa xidigaaba loogu hanuuno jihadii loogu gartiyo waxyaalo ayaa iyagana loogu hanuunayaayo biayihim iqtadaytum ihtadaytum kii aa ku dayataanba waa ku hanuunaysaan taasaa soo aroortay waa kanoo iqtidii dee waa nooca qowlkoodii la qaadanayo la xujaysanayo saa daraaddeed buu xujo uba yahay laakiin wuxuu yidhi wadacafuuhu xadiidkaa way daciifiyeen oo culimmadii ikhtisaaska u lahayd aad bay u daciifiyeenoo barhkood dee horta ma sugnaanayo duruq dhowrana ha lahaadee wax sugan ma aha ee fal yurad ha la celiyo oo xadiidku markaa halkan xujo ma aha walow shaarixan aan hayo ninna uu ka soo naqlinaya uu leeyahay xasan laakiin waxaan dee macruuf ahayn weeye oo dee xadiidkan marka la eego duruqdiisa iyo si kuba yimi iyo culimmada aqwaashood aan macruuf ahayn qowlkaasi iyada halkana waa masaladii dee kolley adilaa jirta laysku raacsan yahay oo adiladan de markaynu usuul joogno ama adilada sharciga qur-aankii xadiidkii ijmaacan aan kaba soo baxnay qiyaasku marka shuruudiisi iyo umuurihiisi dee la wada ictibaariyo qiyaas faasida aanu ahayn waa dee adiladii sharciga ahayd adiladii sharciga aydee laysku raacsanaa adilo culimmadu ay isku khilaafsan yihiin baa jirta ama dee baloo masaadir iyaguna noqon kara dee wax laga qaato xag haddii kuwa hore la waayo laakiin layskuba khilaafsan yahay dee waxaa kaba mida qowlkan saxaabiga ayaa kaba mida masaladii buu halkan si kooban inoogu sheegay laakiin kitaabkii hore sharaxii waa basiisnaa halkan bal dee waxoogaa xagga madhabta shaaficina hadalla uguba sugnaa oo waxa inuu qowl labaadoo jadiidiiba jiro oo xujiyadiisaase laakiin horta bal waxaan leeagayna qowlkan saxaabigu hadduu ninku aanu dadkii dee saxaabadii mujtahidiintaada aanu ahayn sa dee nimankii rasuulka ilaahi intay laba kulmeen reer miyiga ahaaye waa saxaabo laakiin aqoonsidaasoo diineed aan lahayn iyada kuwa laga hadlaya kuwa qowlkooda maaha horta waa raggoodii fuqahada ahaa ee mujtahidiinta ah ee qowl aqwaasha kaba mida kuba hadlayay qowlkaas saxaabigu hadduu intuu faafo saxaabada dhexdoodii ku faafo wax khilaafsanba aynaan ogeyn oo kale dee waa tan ijmaacii sukuutigaaba aan kaba soo baxno kaasna xukum kale ayuu yeelanayaa qowlkaasi haddii qowlkan saxaabigu uu jiro laakiin nas aan ognay dee isagii maba soo gaadhin wuxuu ku fatwooday fatwo nasbaa khilaafsan markaasna dee qowlkaasi xujo ma noqonayo naskii ayaa ah kala raacayo taasoo kale haddii qowl saxaabi ama fatwo saxaabi ay jirto oo saxaabi kale khilaafsan yahay oo isna fatwo kaloo saxaabi oo khilaafsani ay jirto dee midkoodna ka kale kama awleysan inaan idhaahno qowlkiisa xujaa oo taasna tarjiix baan u baahanaynaa iyo adiladii kale inaan raacne taas iyadii ma imanayso bal markaa waxa weeye qowlkan saxaabigu dee marka aanu mid ijmaac lagu tiriyana aanu ahayn kaaintuu faafay la yidhaha mukhaalif ma laha oo cid khilaafsani maba jirto kale la yidhaha dee masaa'il dhow in badan ay sooba naqliyaan taas hebel baa saa yidhi walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba ay soo naqliyaan oo kale in aanu taa ahayn taasi iyaduna ijmaacii sukuntiga abaabo xaggeedii uu inoo maribe in isagii nas uu khilaafayna aanu jirin saxaabi kaleo fatwadiisu ay khilaaftayna aanu jirin oo kale bal markaa qowlka caynkaase dee fatwooyinkooda aada u badan ee kutubtaas inooguba sugan ee culimmadu ay noo soo naqliyaan mar haddee kutubtan musanafaadka laydhaa sida musanafka cabdurasaaq iyo musanafka ibnu abi shaybe iyana waa masaadirtooda u badan ee aqwaal badan oo kuwaas aan kaba helayno dee waqtiyadeennana waan aragnay iyadoo fiqhu cumar iyo fiqhu ibnu cabaas iyo fiqhu caaisha iyo barhkood ay mujalada intay kaba dhigeen ay ururiyeen oo kale iyo xataa bar taabici intii kamid ahayd oo guud ahaan umuuraha ay sugayeenna waabay jiraan casriyadeednan oo weliba kutub madbacaysan bal aqwaalaha caynkaasa maxay tahay marka waxa weeye dee koley laba qowl baa jira xujo maaha oo waxaanay xujo u ahayn dee waa axad muslimiintii ama mujtahidiintii kamida qowlkii ama ficilkii dee ruuxu dadka mujtahidiintaa kaba midina qowlkii ama ficilkii gaar ahaantiisa xujo maaha daliil sharciya gaar ahaantiisa ma aha waxyaalo macsuum ma ahe waxyaalaha ka dhici kara khadabaa ku banaane laakiin qowlka rasuulka ilaahiy ficilkiisunbaa xujaa bal taas waa qowl oo xujo markaa maaha walow dee xaggii ijtihaad iyo ijtihaad markay noqoto dadkii kale ijtihaadaadkoodu uu aada ugana toosanya ugana dhowyaa xaggii rasuulka ilaahay bay la joogeen waxyaalo dadkan kale iyagu ay arkeen uun masaladii oo mujarado laakiin mulaabasaadkeeda iyo duruufteeda xadiidka ay ogaayeen iyo nusuulkii qur-aankiibaa jiro dadka kale aanay kulaba mid ahayn la joogii rasuulka iyo dee dadkii kale inay wax kastaba ugaba fahma badnaayeen waa jira bal taas waa qowl qowlna culimmadu ka midna markaa aanu umuuraha caaridaya jirin dee xujuu noqonayayo haddaan qur-aan weyno xadiid weyno adiladii kale sharcigee laysku waafaqsanaa aan weyno qowl saxaabi masaladii aan hayno ijtihaadkeennaan iska dhigaynaa ijtihaadkeennoo dee isagii baan qaadanaynaa ina kanle isagu xujo maaha adna waa inaad ijtihaada weeye oo kale iyaga dhexdooda xujo iskumay hayn oo saa daraaddeed in badan bay iskhilaafeen oo aragtidooda ay kala dunayd bal markaa wadcigu masaladu intaa weeye laakiin wax intaa dhaafsan horaan socdin amaa shaafici madhabtiisu kolley aqwaalo jadiidina waa jiraan in oo bal matalan lagaba qaadanayo isagoo raacay oo qowlkiisii intuu iskaba daayay ijtihaadkiisii dee taa kuba tegayoo adugu bal jadiidna waa ku leeyahay qowl ah waa xujo in dee kolley axmed oo kaleba riwaaye uu leeyahay xujo maahadana uma saxaabiyu saxaabigii qowluhu qowlkiisu can madhabi waa xagga madhabtiisuna waa saadirun can madhabi waa ijtihaadkiisii iyo madhabtii naftiisii unbaabu kaba hadlay macnuhuna waa maxay falaysa bixujatin calaa kayri iyadaa horta saxaabi kale xujo kuma aha laakiin dadkii kalena dee waatan masalada imakaan kaba hadlayno xujo maaha weeye fahuwa isagu markaa qowlkaasi laa yuxtaju bii lama xujaysanayo وفي القديم حجة وهو قولك الصحابي وحجة حجة وهي في القديم مذهبتي قديم الشافعي ولما وحي ورد صار في حق حقه وحديث كان صوت المامي إن لا يشارح أنا ياس ونن جوهر لا كصون قلي لا يما وحسن ما أساس سحديثك وحديث هذا ضعيف وما ضعيفنا ضعيف هاي وضعفوه way daciifiyeen xadiidkaasoo falyurad hala celiyo ujeedadu xadiidkaas xujo ma halkan cadaynaysa oo aan ka qaadanayno in qowlka saxaabigu ama ficilkiisu xujo yahay waayo isagii baaban sugnayn qowlkii saxaabigana halkaasaan ku dhaafaynaa sharaxina u laabma koley haddii dee kutub dambe aan aragnana insha allah ilaahay noo dhib yareena wax siyaadsan waan arki doonaa waxaa inooga bila baabu lakhbaari wa xukmiha baabu bayaani lakhbaari bal akhbaartii waa jamcu khabarna iyo axkaamteediiyo xukumkeedii ayuu baabkeedii yahay iminka khabar dhammaantii uma jeedo dee kolley khabarku waa axaadiidii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka wixii ficil ahaa ee rasuulka ilaahi ficilkii ahaa ama taqriirkii horeynu usoo aragnay inuu meel keliya ku wada sheegaano way haboonaydba waa idq sunnihii rasuulka qaybtii noogaba hadhsanayd oo aqwaashiisii ah iyo bal qaybaheedii iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa taas walow marka hore uu inoo horraysiinaya khabar wuxuu yahay iyo tacriifkii iyo taqsiimka bal khabarka mutawaatir iyo kayrkii taas uu inoo horraysiinayo wuxuu yidhi walkhabaru khabarku waa si guud hadda khabarkii marka laeega tacriifkiisa horena hadda markii uu kalaamka inoo qaybinayay ee tamani iyo umuurihii insha iyo khabar aan usoo qaybinay masalada in yar baan kaba soo hadalay khabar wuxuu yahay iyo waxyaalaha aan khabar ahayn walow bal markaa taa qaybihii markuu kalaamka dee ilaa saddex qayboodii aan kuba soo aragnay bilowgii uun markuu abwaabta bilaabayay walkhabaru khabarku allafdu lafdi weeye almufiidu wax faa-iideynaya lafdigii markaa waa qowl weeyaan maaha ficilkii almufiidu wax faa-iideynaya kaasoo almuxtamilu ixtimaalaya sidqan run ixtimaali wa kadiban macnaha ujeedadu runna noqon kara beenna noqon kara ruuxii ku hadlay markaan eegno inagoo khabarkan eegno dee hadal uu sheegay aan odhan karno run baad sheegtay ama been baad sheegtay la odhan karo minhu nowcun ay wa minhu waxa khabarkii kaba mida nowcu nowc qad nuqila lasoo naqliyay tawaaturan tawaatur ahaan lagu soo naqliyo ujeedadu dad fara badan oo laga aamin yahay caadi ahaan inay been ay isku waafaqaan ay wariyeen oo dee dhammaadna dabaqaadkii sanadkana sidaas ay ku dhammaadeen bal markaa taasi laguba wariyay ka mid weeye qad nuqila tawaaturan kaasi markaa tawaatur ahaan loo soo naqliyay qad afaada wuxuu faa-iideynayaa wahuwa qad afaada wuxuu faa-iideeyey lilcilmi ama uu faa-iideynayaa lilcilmi yaqiin ayuu faa-iideynayaa wamaa cadaa haadaa kaa tawaaturka lagu soo naqliyey ee cilmiga faa-iideynaya kaa wixii kasoo hadhayna tacriifka hadda waa inoo dambeeyaa tawaaturkii ama shuruuddiisii baan u jeedaay ictabir waxaad u fiirisaa ood kaba dhigta aaxaadan khabar aaxaad kaba dhig oo isaga aaxaad baa la odhanayaa bal markaa muxuu leeyahay oo halkan inoogu sheegaya horta tacriifkii guud ee macruufkaa khabarku waa lafdi ama waa qowl wax inoo faa-iideeya oo qowlkii muhmalkaan waxba faa-iideynayn khabar lama odhanayo ixtimaalaya sidqiyo kadib lidaati ujeedadu dee waxaan ognahay akhbaarta qaarkood run mooye wax kale inaanay ahayn khabarkii ilaahay iyo khabarkii rasuulkii ilaahay inoo sugnaaday dariiq saxiixa laynoogu soo naqliyey laakiin taasi khabarnimadan maahee waa mukhbirka markan eegniyo ciddii kuba warantay akhbaar been mooye wax kaleba aan ahayn sida kuwii nebinimada sheeganaya sheegashadoodan waa nebi nebi baan aan nahay mar rasuul baan ay lahaayeen dee been mooye wax kaleba maba aha marka taasna waa ruuxan mukhbirka wixii ayaa markan eegno laakiin khabarku markaynu khabar ahaan eegno ciddii ku wartantay aanan eegin waa kaa isagu runna noqon kara beenna noqon kara taasoo kale oo imika haddaan idhaaho axad dalabadii ka mida iftax ilkitaaba oo kale kitaabka fur taasi dee khabar maaha waa insha sidqi iyo kadib imika hadalkanima ixtimaalayo isagii baan ka doonayaaba wixii inuu la yimaado laakiin haddaan idhaaho fataxa muxamedun alkitaaba muxamed kitaabkiibuu furay hadalkii baan bedelay iftax baan ku lahaa fataxa muxamed imika waan warramay khabar weeye dee khabarkaasi waaqacna waa noqon karaa run beenna waa noqon karaa labadiiba waa ixtimaali karaa haddaba khabarku waa lafdiga intuu faa'iide leeyahay wax ka faa'iidaysatee qowla ee sidqi iyo kadib marka la eego lidaati khabar un aan eegna inaan eeginka mukhbirka ixtimaalaya haddaba isagii markaa si guud khabarkan imanka kuma koobno uun rasuulka ilaahay khabarkiisii axaadiisii wararkeennii waa saasun wararkii dadka gaal iyo islaamba akhbaartoodii dee noocan bay horta noqonaysaa marka isagiiba wuxuu noqonayaa mid dad badan oo markaynu eegno dadkaas sifaadka ay leeyihiin iyo si ay yihiin iyo inay been dadkani wada sheegaan uun oo isku heshiiyaan ay caadada mustaxiil kaba dhigaysa ay inoo soo naqliyeen iyo cadadka iyo dee ruux iyo laba iyo saddex war ay suurtagaltay inay beentanba soo samayseen ama midkood sameeyey intii kale ay faafinayso inay waxa weeyaan inoo sheegeen labadiiba ay kale markaa midna waxaa la odhanaya khabar mutawaatir midna axad haddaba taasoo kalena axaadiista kuma koobna akhbaarteennan aan maqlayno waxa weeyaan iyaduna mutawaatirka iyo axaadaaba way leedahay cadad badan oo kala duwan oon wada soconoo midba meel kaba yimaadee war keliya ku wada sheegaan de iyada taa shakili waad yaqiinsanaysaayoo kale magaalooyin badan iyo dowlado aynaan midkeenna arag baa jira laakiin akhbaarteenna aynu maqalay shaki nagama jiro waa wax yaqiinoo hubaale inay taasi jiraan oo meelahaas ay jiraan dee waxyaalada wasaasoo markaa akhbaartii si guud horta taasay u qaybsantaa dee xadiidkii rasuulkuna ine waa nooca akhbaartii kaba midee markaasuu qaybaha yeelanaya bal intuu inoo sheegay taawey ee hadhow wuxuu inoo tacriifin doonaa bal markuu axaad iyo tawaatur akhbaartii si guud bay u kala baxdaaye bal waxa ka mutawaatirka quyuudiisu ay noqonayso si uu mutawaatir u noqdo haddii quyuudda mid ka mida la waayana axaadii buu noqonaya iyada haddii aynu quyuudda helo uu mutawaatirku leeyahay marka taasoo la waayinbaaba axaadkina noqonaya marka wuxuu bal labada beydee hore aan iska laqbaysteen والخبر اللفظ اللفظ ويا المفيد وحفايدين يا المحتمل احتماليا صدقا رن احتمالي وكذبا بين منه ومنه وحكى من نوع نوع قد نقل لسو نقليي تواترا تواتران لو سو نقليي للعلم قد أفاد معنى كاس وهو إصنوع عاس هذا قد أفاد وحو فايدي وفايدين للعلم جدد خبر كمتواتر كيقين أيكو فايدين أما هل كان أحدكم waad u malaynaysaa un rujul iyo ruuxii qalad baa ku bannaan beenun sheegaa ku bannaanba waay wamaa cadaa haadaa wixii kaa ka soo hadhay mutawaatirkaana ictabir waxaad adigu u fiirisaa axadan oo waxaad ka dhigtaa axaad oo ku magacow axad haddaba wuxuu yidhi isagoo inoo labadoodiiba tacriifkoodii aan arki doono ama waxyaalihii xukumkoodii aan arki doono fa awalu nawcayne labada nooc kooda hore waa kii mutawaatirka aye ma khabarkii weeye rawaahu uu wariyey jamcun jamcilana inaga uu inoo soo wariyey oo dad jamaaco ah oo tacaduday tirada kuma xadaynayno ayaa inoo soo wariyey casaahu oo markaas waa casaahu jamacaasi uu isaguna naqliyey oo uu nisbeeyey oo uu ka soo wariyey can mithlihi jamac isaga laba mida oo iyaduna caadadu ay mustaxiilun kaba dhigi dadka intaa leeg inay been isku waafaqaan ama calaa sabiili itifaaq ugaba dhacdo wahakada ay dee saasoo kale ujeedadu ayaa arinkiina kuba soconaya wayastamiru lamru hakadaayo iyaguna maxay kasoo naqlinayaan kuwa kale oo laba mida jamac kale kuwaasna jamac kale ilaladii ilaa kii laga gaadhaya xaggii alkhabaru warkani canhu xaggiisa uu kaba ahaaday oo kan isaga mukhbaru canhugee lagaba waramaye khabarkani hadalkii uu yahay ama ficilkii oo la leeyahy sidaasuu yidhi ama sidaasaan aragnay isagoo samaynaya ilaa laga gaadhayo oo bal iminka hadduu xadiid yahay dee ilaa saxaabadii rasuulka ilaahi aan kaba gaadhayna rasuulka ilaahi arrinkan inoogaba soo naqlisay cadadkaasi uu soconayo tirada iyo jamacaasi laa bijtihaadin welibana arinku laa bijtihaadin ijtihaad la ijtihaadayna waxa mustanadka khabarkaasi ama ijtihaad aanu ahaanine bal samaacin bal can samaacin waxaani maqal wax la maqlay xaggii uu kaba ahaaday aw nadarin arag uu ahaado ujeedadu waxaan la soo naqlinayaa dadkaa badani noo soo naqliyeena qadiyo lagu mujtahaadu fiihi ah ama laguba ijtihaaday qadiyo ijtihaadiya inaanay qon ama wax caqliyaho kale ee arrintu ay noqoto in wax la arkay ama la maqlay ama la taabtay xawaastii mid ka mida wax lagu arkay waayo wixii ijtihaadka ah waa tan malaayiin almalaayiin nasaaro oo dee in allaha thaalithu thalaathatin oo kale ama ciisa ibnullah buu ahaa cadadka intaa leegi intaas haddana kala naqliyo malaayiin kale ka soo naqlisay waxani waa waxay ku ijtihaadeen oo majmac iyagu ay lahaayeen oo isugu tegeen waxan ay yidhaaheen ee maaha wax maqal ah wax aragga ma aha wax hawaasta mid ka mida lagu haleelaya ma aha bal markaa umuuruhu welibana waa inuu mustanadka khabarkaasi waanu noqon wax dee markaa waxa weeyaan wax adigu ku samaac ama nadar ama mulaamasa iyo wax lamida un adigu xawaasta mid ka mida mid lagu haleelayo wakulu jamcin haddaba jamac kasta shaarixanan ayaana wuxuu leeyahay dee inay waxaa hadalkiisii horunbay tani kasii farcoomaysaa jamciiuna yidhi oo jamcun lana can mili casaahuye markaa waxaa roonaydba halkan wowda bedelkeeda fa inuu isticmaalo naadimkiye oo la yidhaaho fa kullu jamci markaa kole haddaan taan idhi jamac kastana oo kuwaa warinaya ka mida sharduhu shardigiisu waxa weeye an yasmacuu waxan inay maqlaan oo dee waxa weeye inuu yidhi laa biijtihaadin bal samaacan aw nadar waxani wuxuu ku dhammaanayaa aanay wax ijtihaadiye ahayne ay samaaca ma tahay ama nadar tahay marka kol haddii arrinku taa yahay marka wakulu jamcin fakulu jamcin jamac kasta sharduhu shardigiisu waxa weeye an yasmacuu waxan inay maqleen taasi waa mid walkidbu been oo minhum iyaga xaggooda kasoo fusho bitawaadi ay bitawaadu'i iswaafiqitaan ay isku waafaqeen uga soo fushana yumnacu in la manca iyo ujeedadu cadad ay gaadheen iyo tiro ay gaadhsiisan yihiin ama xagga sifaadkooda ha noqoto ama tirada aad u badan haba noqotee caadadu ay ka dhigayso waxaan dhici karin dadka intaa la egay inay beenun isku waafaqaan taas taas bal markaa taasaa shardi weyn bal waxay la tahay waa waxaynu hore u soo bislayn ama musalax ha noqoto ama xataa sharaxi yaraa ee kan horeba had noqotee wuxuu leeyahi un saddex bayd inoogu sheegayaa mutawaatirkii iyo quyuudiisii waa inay jamac wariyaan jamacaasna halka dambe kuba soo xidho waa jamac ay caadadu mustaxiil kaba dhigayso dadka intaa leeg ee sifaadkaa leh ee kala duwani inay been uun ku heshiiyaan ay caadadu mustaxiil kaba dhigayso tirada laakiin tiro gaaraynu qabanayno toban iyo shan iyo adigu waxay ma jirayso taas horta waa inay wariyaan welibana markay jamacaasi wariyeen iyaguna jamac kale iyaguna jamac kale ujeedadu haddii mar jamac badan ay wariyaan laakiin marka dambe ay soo koobtaan oo nin keliya ay ka wada maqleen ama laba iyo saddex iyada mutawaatir lama odhanaya iyaguna jamac lamida un jamac lamida un oo kula mida maxay kula mida dee arrinkan in aan soo sheegnay ah caadadu inay mustaxiil ka dhigaysa dad intaa leegi been calaa sabiil itifaaq ama calaa sabiil dee waxa weyan adigu inay ugaba dhacdo tawaado sabiilkii ama itifaaq ahaanba ay ugaba dhacdo bal markaa ilaa laga gaadhayo ciddii kolba warkan lagaba soo naqlinayay marka halkaa la gaadhana khabarkan lasoo naqlinaya waa inuu mustanadkiisu uu samaac ama adugu wax xawaasta mid ka mida lagu haleelaya bal labadii ugu badnaa maqal oo leeya sidaasaanu maqalay isagoo leh oo ama leeya sidaasaan aragnay isagoo samaynaya ee arrintu aanay noqon umuurahan kale ijtihaadiga ah oo taasoo dee khada waa ka yimaadataa dad aada u badanna waxaan jirin bay isku waafiqaan kolkoltaasi bal markaa intaas weeye waxa quyuuddu inoo sheegay haddii markaa intaa la helo khabarkii mutawaatir buu noqon maxaana xukunkiisu noqonayaa yaqiin buu faa'iidaynaya oo yaqiin aan la diidi karin la celin karin buu faa'iidaynaya intaasuu abyaadan inoogu sheegay oo wuxuu yidhi fa awalu nawcayn labada nooc kooda hore maa kii weeye rawaahu uu wariyey jamcun jamaclana inaga uu inoo soo wariyey can milihi jamac isaga lamidana uu markaas me casaahu ay wacasaahu jamacaasi uu u nisbeeyeyoo ama uu kasoo naqliyo uu kasoo wariyey can milihi jamac isaga laba mid ah oo casaahu jamacii inaga tan inoo soo gudbiyey ee inoo soo wariyey isaguna uu teerinayo oo can milihi jamac lamida xaggiisa uu kaba warinayo wahaakada haakadaadu waa istimraar bay faganayaan saa ujeedadu kuwaasna jamac kaloo laba mida saasun arrinku ku soconayo oo yastamiru lamru haakada ila ladii ilaa kii laga gaadhayo xaggii can ila ladii kii laga gaadhayo canhu xaggiisa alkhabaru khabarkan uu ka ahaaday xaggiisii laga waramaye laga gaadhayo se rasuulka ilaahayba salawaatullahi wasalaamu caleyh laa bijtihaadin haddaba waxaa iyada khabarkee lasoo naqlinayaana bijtihaadin ijtihaad wax ku sugnaaday aanu ahayne bal samaacin bal aan samaacin samaac xaggii wax ka yimi aw nadarin ama mushaahada iyo aragti xaggii ka yimi uu yahay wey wa kullu jamcin markaasna haddaba kol haddii arrinku kaa yahayna wa kullu jamcin jamac kasta oo jamacyadaa warinaya khabarka ee dabaqaadkii sanadka kuba sugan jamac kasta shardigu shardigiisu waxa weeye an yasmacuu ine waa tan uu yidhi bal samaacin aw nadare inay maqlaan ama yushaahiduu dhe walkidbu been oo minhum xaggooda ka ahaatay ay bitawaadu iswaafiqitaan ay isku waafiqeen ay kuwa heshiiyeen xaggood ugaba ahaatayna yumnacu mid la manceeyo iyo ujeedadu jamacani uu heer gaadhsiisan yahay caadadu mustaxiil kaba dhigayso dad intaa leegi been inay isku waafaqaan kaas baa mutawaatir lo odhan markaasna maxaa xukunkiisu noqon de waatuu inoo sheego qad afaada lilcilmi qad afaada weye yaqiin iyo cilmi ayuu faa'iidaynayaa taas oo dee markaa khabarkii mutawaatirkaan kama faa'iidaysanna bal mutawaatirkii baan halkaa ku dhaafnay ثaanihimaa akhbaarta kooda labaadi alaxaadu axaadii weeye oo yuujibu wuxuu waajibinayaa alcamala camalfal buu waajibin kol hadduu inoo sugnaado lalcilma laakiin yaqiin iyo cilmi ma faa'iidaynayo laakin cindahu waa cinda khabari alaxaad ama axaada agtiisa adanu male la malaynayo sidqiga waxan ama waxan inuu saa u jiro ayaa xasala xasilay oo rujxaantiisii meesha sidqigiisa uu raajixa ahaunba inoo xasilaysee laakiin dee khada baan bannayn karnaa khada baa iska iman karaa been baa iskaba bannaanaan karta taasba weyn limursalin wa musnad qad qusima waa la qaybiyey alifta waa lidlaaqa khabarkan aaxaadka mursalin mursal iyo wa musnadin waa dee inay usuul baan joognaa xadiid iyo mustalax ma joogno markaa waxaa loo qaybiyey qad qusima limursalin ilaa mursalin iyo wa musnadin mursal iyo musnad bay akhbaarta axaadu u kala baxaan wasawfa ya'tii waa iman doonaayo dikru kullin mid kasta sheegitaankii oo minhumaa labadooda ka midi dee wuxuu inoogu iman doonaa nadmiga waaba kan oo faxayumaa meeloo bacdu ruwaati ruwaadda bacdigood yufqadu la waayo fa mursalun oo haddii xadiidkaa sanadkiisii ruwaadiisii mid ka mida ama wax ka badani uu ka dhaco ama xagga horeha ka dhaco ama dhexda ha ka dhaco ama xagga dambeha kaba dhacee fa mursalun fa huwa mursalun mursal weeyo xadiidka mursal baa la odhanayaa xagga xukunkiisa waa inoo dambeeya waa casharka dambe wamaa cadaahu wixii mursalkaa ka soo hadhay kaa sanadkiisii ama ruwaadiisii wax ka mida la waayo ujeedadu ruwaadiisii way wada joogaan sanadkii waa xidhiidhay kaa isaguna musnadun fawa musnadunkaasi isaguna musnad baa lagu magacaabay waa umuuraha saalan bay la tahay umuurahane laakiin muxuuna yidhi kii labaad camal buu waajibinayaa camalku de waa macnuhu waxa weeye haddii marka xadiid aan mutawaatir ahayn uu inoo sugnaado rasuulka ilaahay noogaba sugnaado saxiix ama xasan uu noqdo maxaa waajib inagu noqonaysa madmuunkii xadiidkaas inaan ku camal fallo haddii wax caaridaya aanu jirin inaynu ku camal fallaa waajib bay inagu noqon taasi mid weeyaanoo dee axaadiistuba taasay uba badan tahay bal oo markaa waatan inaan ku qaadanaynan axkaamtii kala duwaneed ka qaadanayno laakiin cilmi ma faa'iideynayadu waxa weeyaan koley khabarka noociisu saa yahayoo iminka shaqsi aad aad ugu kalsoon tahay baa kuu waramay warbuu kuu sheegay waad rumaysanaysaa laakiin rumaynta aad rumaysatay la mid ma aha dad aad u badan oo kala duwan oo dadkii tawaaturka dadkiisii war ay kuu sheegeen la mid maahoo dee sahwi baa ka dhici kara eeg wuu ismoodsiin karaa ruuxani si kale u qaadan karaayo warku si aan ahayn way badantayna taasi khatabaa ka dhici kara waa tan axaadiid eeg axaadiidta markay saxiixaaba kaba hadlayaan iyo daciifka iyo waxay dhaahaanba waxa weeye in waa daahirka isnaadka ayay sixadani tahay ama dacfigani waa daahirka isnaadka ee nafsul amarka iyo waaqac arinku waa iska bedeli karaa oo waayo ruuxii aad runta ku ogeydaad aad inuu runsheeg aada ugu ogeyd dee waa bashar oo macsuuma inay dunuubtaa dhacaysunbuu kaba mid noqonay been waa sheegi karaa beena way ku bannaantahay taa meesha kama saaraysid oo inuu waxaa kaloo ku bannaan ruuxii aad xifdiga fiican ku ogeyd waa bashar kolley nin wada xifdiyaa wax kasta maba jiree khaflo isaga kuma timi uu wax iloobo ama si kale u qaataana way ku bannaantahay ruuxii keliya laakiin dad markay wixii bataan ee kani raaco ee kana raaco kana raaco arrinkii waa la dabdiyay bay markaa noqonaysa de markaa kol haddii taasi ay ku bannaantahay khaflo nisyan iyo sawi ruuxii uu ku bannaan yahay markaa warkiisii waan u malaynaynaa mala adag baan u malaynaynaa inuu run yahay maaha inaan leenahay asal ahaan waxaan aan arkin iyo waxaan maqlayno la mid maaha waxaan aan arkayna waxaan maqlayno ujeedadu ixtimaalkaasaa jira kol haddii ixtimaalkaasi jirana arrinku waa dani ee maaha yaqiin oo ixtimaalkaasi jiro ixtimaal cadami dabdi ama kafla ixtimaal kadib uu meesha jiro laakiin ixtimaalku muxuu ka baxaya tawatur marka arrinkii la gaadho saa daraaddeed yaqiin dani adag unbuu inoo faa'iideynayaa oon raajax yeelayno arrinku inuu sidan yahay aan raajax yeelayne laakiin yaqiintaas heerkeed ma gaadhsiisna waxaa kaloo jirta laakiin camal buu faaidna allahuma mid baa jirta oo de aan kolley sharxu nuqbiya aan kuba soo aragnay oo xadiidkii isagu aaxaad yahay haddii qaraa-in kale ay la socoto waxyaalo kale oo isagii kaba baxsan oo hareereeyey oo ku koobmay oo iyada uu kolkol cilmi ku faa'iideeya nadari taasi way dhacaysaa oo dee rag wada waaweyn oo xifdi iyo taqwo iyo waxyaale lagu yaqaanaaba isku wada raacraacayo iskaga daba tegay ama kuba kulmay oo kale adigu umuuro kolley malaha wuu inoo soo tiriyay halkaa sharxu nukhbe qaraa-in kale kolkol wuu ku faa'iideyn karaa laakiin marka aanay umuurahaasi jirin daatada khabarka axaadda markan eegno dee wuxuu faa'iideynaya waa rujxaanu sidqi ee maaha yaqiinta dee waanay jiraan dawaa'if le yaqiin buu faa'iideynayaa balintaasi waa mid taas ama inta dambe muxuu yidhi iyagu aad bay u sahlayino halkii musalaxii aynu arkaynay xadiidkii inaanu mursal iyo munqadic iyo mucallaq iyo mucdal iyo taasoo kale waxyaalo kale aynoo imanaysay iyaga taqsiimku aad buu u fudud yahay oo axaadiidta labay u kala qaadaan dee mursal iyo mushad un mursalkii muxuu noqon xadiid kastoo sanadkiisu xidhiidhin mursal buu noqon markaa kii ay muxadisiintu mucallaq odhanayeen kay mucdal odhanayeen kay munqadic odhanayeen kii isagu mursalka ay odhanayeen gaaraan intoodii oo dhanba mursalunbaa halkan la odhanaya ujeedada waxay ka dhigantahay sanadkiisu waxbaa ka maqan ma xidhiidhin intii kalena maxay noo noqon musad bay noo noqon taqsiimkoodu waa kaas waana taqsiim dee ka fudud kii kale bal markaasina wuxuu yidhi deeta haanihimaa waa akhbaartaas koodii labaad ee laaxaad weeye yuujibu wuxuu waajibinaya alcamala lalcilmi cilmi ma faa'iidaynaya laakiin cindahu agtiisa addannu male ayaa xasala xasilaya oo dee dannuhuna waa rujxaanu sidqiya qad qusima waxa loo qaybiyey limursalin ilaa mursalin iyo wa musnadin musnad baa loo kala qaaday oo loo qaybiyey wa sawfa yaatii waa iman doonaayo waa beydka kan ku xigaba dikru kullin mid kasta sheegitaankii oo minhumaa mursalka iyo musnadka kaba mida faxayumaa meeloo bacdu ruwaati ruwaadda barhkood yufqadu la waayo ruwaadda barhkoodu ama mid ha noqdeen ama ha ka badnaadeen sanadka halkuu doonaha kagaba sugnaadee fa mursalun mursal weeye kaasi wamaa cadaahu mursalkan wixii ka soo hadhayna waa kii ruwaadiisa ay wada dhammaayeen ay wada joogeen mustadun mustad weeye marka wixii kale ee axkaamtiisi way noo damay sal allah subxana wa tacaala aclam bsm illah alxamdu lilah wxna wala salaatu wasalaamu calaa rasuul